Ururka dhalinyarada dhaxal reeb ee degmada Ovein ayaa xariga ka jaray wejiga shanaad ee barnaamijka Cagaari Deegaankaaga oo degmada Ovein loogu biiray boqol geed iyo dayactirka labaatan kale. Munaasabadda daahfurka barnaamijka ayaa waxaa kasoo qeyb galay guddoomiyaha degmada Ovein, dhalinyaro, haween iyo qeybaha kale ee bulshada. Maxamuud Axmed Afcase, guddoomiyaha ururka dhaxal reeb ee degmada Ovein, ayaa ka warbixiyey barnaamijka dhilbeerista deegaanka.
waxaan deegaanka ku beernay ku dhowaad boqol geed boqolkaa geed oo aan mataqaanaa ugu talagalnay in aan ku horumarino deegaanka oo siday usoo baxdo bilicda bilicda degmada Een, geedaadka waxaan u beernay qaab waxay yihiin een, xaafadaha magaalada aan ku beernay waxaan u beeraynay in aan mataqaanaa een, xaafad kasta afarta xaafadood magaalada aan u qayminay xaafad kastana waxaan siinay een, dhir ay qaadi kardho oo foliamkeed ah Een, waxaana mataqaanaa xaafad kasta ee, u geynay reeray dadka ka soo bixi karo mas-uuliyaddeeda qaadi kara Een, intaas ka bacdi waxaan u mahadcelinayaa hay-adda adeeso oo barnaamijka naga taageertay ee, mashruuca la yidhaahdo saxan saxo Axmed Abshir Saciid, guddoomiyaha degmada Ovein, ayaa u mahad celiyey ururka dhaxal reeb isaga oo bulshada ka codsaday inay ka qeyb qaataan barnaamijkan.
runtii waa u mahad celinaa shaqo ballaaran oo maamulku lahaa bay qayb ka yihiin Een, ka sidaas daraaddeedna waxaan sameynaa anagu inaan la xisaabtano dukumiinti ka saxiixino qofka geedkaas ku baktiyo geedka dhammaan kharashaadkii galay bulkeetii galay tacabkii galay sawirkii galay qofka lagu dalaco marka dadku barnaamijka aad bay u ilaashanayaanin Een, runtiina waa laga arkaa bulshada ama deegaanka isbedelka muddada yar oo ay dhaxal reeb shaqada ay waday runtii isbedel ballaaran baa ka muuqda ka deegaan ahaan sidoo kale waxaan u mahad celinayaa hay-adda adeeso runtii oo ah een, hay-adaha sida gaarka nooga shaqeeya ka maamul ahaan oo barnaamijka ka qayb qaatay oo la oran karo barnaamijkan hadda aanu dhiraynta een, aanu wadno ee guryaha runtii een, waxay kaalin fiican oo mug iyo miisaan labay ka qaatay la oran karo contribution ahaan anagu aanu ka maamul ahaan iyo ka dhalinyaro ahaan aan ku darsanay Een, insha allah waxaan baaq weyn u dirayaa ama baaq dheer u dirayaa dhammaan dadka matala deegaankan inay kasoo qayb qaataan dhalinyaratan la hor istaago dhaxarab youth organization oo ah dhalinyaro aad iyo aad runtii hami fog u leh muddo badan shaqaynayay Barnaamijyada noocan ah ayaa waxa ay qayb weyn ka qaataan horumarinta kobaca deegaanka taasi oo suurto geliso in lagu beero deegaanka dhir badan.